caawina waxaa barnaamijka inoogu martiya madaxweynaha maamulka puntland ahna musharax u taagan xilka doorashada ka dhici doonta puntland labada kun iyo sagaal iyo tobanka january eight doctor cabdiweli maxamed cali gaas ayaa khadka telefoonka uga jira magaalada garowe caasimada puntland mudane madaxweyne soo dhawow magacaygu waa jaamac yare
waa dhawaa walaalkay waa mahadsan tahay wa golahana waa salaamaya dhammaantood aad baan u salaamaya aad iyo aad baanu kaaga mahad celinaynaa inaad golaha noogu timi annagoo la socona waktigaaga siduu ciriir u yahay iyo xaaladaha ka jira puntland gaar ahaan magaalada garowe caasimadda hadda nagala hadlaysid maadaama aad caasimaddii joogtid madaxweynihiina aad tahay hawl badan baa halkaasi ka jidha oo doorashadii puntland baa dhacaysa soomaali badan iyo musharaxiin iyo shacabkii reer puntland iyo marti kale ka madax banaan inta badan ay ku sugan yihiin caasimadda guud ahaan bal ka waran sida puntland xaaladeedu ay tahay magaalada garowe
xaaladdu aad bay u fiican tahay waddanka wax dhibaatee kama jiraan joogana aad buu degan yahay dabcan doorasho xor ah ayaa ka socota qabangaaladoodii puntland qof walbood soo sharaxayna waad ujeedaano boorarkooday dhegsadeen gawaadkooday la yimaadeen shaqadooday wataan annaguna waxaan ku talagalay marka madaxweyne ahaan in meeshani ay january a ay ka dhacdo doorashada si xore u dhacdo si cadaalad ay u dhacdo qof walbaana wixii uu uu istaahilo uu helo wax dhibina aysan aysan keenin cid la hor istaagayay cid la shidaynaya iyo dalkani puntland waxay caan ku tahay waxa weeye nidaamkaasi la dhowro nabadgelada la ilaaliyo waa la joogaa puntland waa lagu dhan yahay garowe maanta waxaa jooga ismadii waxaa jooga waxgaradkii waxaa jooga siyaasiyiintii waxaa jooga ganacsatada reer baa maanta joogta oo waxayna diyaar u yihiin in doorashadaas u dhacdo si wanaagsan u dhacdo insha allah
aad iyo aad baa umahadsan tahay waxaan la soconnaa doorashada qaabkii hore ee baar baarlamaanka ayaa lagu geli doonaa xubnihiina waxaan la soconnaa inaan weli lasoo dhamaystirin goormaa lagu dhawaaqayaa lixdan iyo lixdankii lixdan iyo lixdii xubnood ee baarlamaanka ahay oo dooran lahaa madaxweynaha
insha allah waxaan uma rajeynaya waxay u badan tahay in lagu dhawaaqa berrita dii laha yidhaahdo oo ah bisha kun kow iyo soddonka deadlineku lagu dhawaaqayaa waa berrita iminka ilaah dii laha yidhahdo
waa tahay waxaa jiray warqad maanta kasoo baxday wasaaradda amniga puntland ay soo saartay oo waxyaalo badan lagaga hadlayay wixii ugu muhiimsanaana waxay ahayd marka dhinaca siyaasadda laga eego dowladda federaalka oo guud ahaan a ka mamnuuceen inay puntland inta doorashadu jirto nooc walbo ay tahay ay gudaha usoo gasho maxaa arrintaas sababay
waxaa sababa waxa weeye walaal dowladda federaalka ahi waxay shaqo ka dhigatay inay inay dumiso federalismka inay ka hor timaado maamul daadijintii lagu heshiiyey ee dastuuriga ahayd waa la socotaan wax laga sameeyey baydhabo waxa la adeegsanaya waxay ahayd hantidii qaranka ee soomaaliyeed waxaa la adeegsanaya waxa weeye dhaqaalihii dalka lagu badbaadin lahaayo loogu talagalay dadka in loogu shaqeeyo ayaa loo isticmaalaya duminta gobolada iyo iyo maamuladii jiray waxay ahayd maanta dowladda federaalku inay maamulada taageerto inay garow istaagto in federalismku dhismo inuu xoogeysto in dalkani maadaama nidaamkaas maanta uu yahay federalismku waa dalo dalaan waxa weye waa sharcigii dalka weye cid hadda diidi kartaana ma jirto laakiin waxaa rabaa in federalismka ladhantiro waxaa rabaa in la xumeeyo waxaa rabaa in laga hor yimaado marka dee puntlandna ma ma aqbali karno in wixii bedhabo laga sameynayey oo la socotaan xildhibaanadii ka lasoo kaxeeyey xamar la keenay laaloosh la bixinayey diyaarad lacag lagu qaadayey iyo magaranaysa wax la yidhaahdo iyo ciidamo la geenaya baydhabo dadkii la leynayey dad ay ku dhinteen dad ku dhaawacmeen dad ku xoolo beereen marka waxa noocaasa annagu wax lamid aynu diidaynaa in puntland lala soo aado taas ayaa keentay inaanu soo saarno xashada aad aragteen marka dabcan wixii ka dhacay baydhabo oo maran wax u dhowtoon ay ka dhici karaan puntland laakiin haddana anagu chance ma qaadanayno iyo in anu kusoo daroodo magarata
waa tahay marka laga hadlayo dowladda federaalka soomaaliya tallaabooyinka ay qaaday ee tirada badan oo haddaba qeyb ka mida adigu aad xustay dabcan adigu xogogaal baad tahay oo xilli badan baad soomaaliya xilalka la gedisan kasoo haysay ulajeedka saxda ee ka dambeeya dowladda federaalka inay sidaa u dhaqanto maxaa weeye
wabeertaa idiin sheegay waxa weeye waxaana diidanayaa nimanka meesha joogaan waxda ka egi maana dad ogol nidaamka federalismka waxay kasoo horjeedeen nidaamkii aan abuuray oo c i c oo ahaa isutaga iyo midowda dowlad goboleedyadu sababta waxa weeye maanta nidaamka federalismku wala socotaanoo wuxuu ku dhisan yahay laba tiirar oo ah in la qaybsado awoodda iyo in la qaybsado waxa la yidhahdo mas-uuliyadda sharing power and sharing responsibility marka waxay rabaan in awooddii oo dhanna ay qaataan oo yidhahdaan annaga dalka madax ka amadax cid kale oo jirta ay ma jirto wax la samayn karaa ay ma jiraan meel la aadi kara ma jirto wax dhaqdhaqaaq oo la subi karaa ma jiraan amarka laka qaata dhanka kale marka in la yidhaahdo wax mas-uuliyada laga saaray idinkana ma jirto dhaqaalihiina mushaarkiina askartiina ciidamadiina shaqayihiina horumarkiina caafimaadkiina waxbarashadiina kaabayaashiina dhaqaala waxaan ka qaban kara hal daalar nama siiyo dowladka one dollar nagama darsato koofiya hataa nama siiso fuuq hataa saasa nama siiso dhulka hadda puntland laga soo daalkacyo ilaa caruura iyo ilaa cergaabana waxay rabaan inay yidhahdaan annaga ka mas-uula annaga madax oo ah dhankan waxay rabaan inay yidhaahdaan inaan leekaatee waxaan ku darsanayno iyo waxaan ku taageerayno midna ma jiraan marka waxa nooca fikirka noocaasihi oo aada u guracan wayo waxa la wadaa dalka laga wadaa wax suurtagalna maaha waxanaga dhankeeda naga suurtoogana maaha waxa weye soomaaliya amaba soomaalida ahaanaysaa wada jirta is ixtiraamta nidaamka ay ku heshiisa ku dhaqanta ama waxay noqonaysaa dee soomaali kala tagta oo hadii laga shaqeeyo kul rag baa ka shaqeynaya soomaaliya kala tagtee in la yidhaahdo de mi miwadanadanagniga umada la oran jira marka waxa weeye niga nafta niga umada in la yidhahdo weye waxa weye marka waxaan rabnaa annaga puntland waa cayaarmaayo ruu hooyada federaalka weeye cayaadaa dhistay wilasheedaa ku dhintay oo ku dhaawacmay oo ku baabacay oo dowladnimadeedii oo dhan baanu waxaan u horray inaanu de maxamed nagaam laga suubiyo waa la socota tiibaa annaga hadda dib waa kugu soo laabanayo iyadoo ah lagu dhibaateynayo dowladnimadii puntland iyana maahana de gobolada oo dhan waa la socotaan waa dhegeysanaysa madaxweyne shalay waxaa laga sameynayo meesha la yidhaahdo galmudug waxaa lala damacsan yahay jubbaland iyo shidada laga wado oo la socotaan hirshabel ereada gacan gashay already southwestern dee ti u dambeysay gobolkeetaa ka dhacay marka waxaasi waa wax oo aan isleenahay nidaam khariban iyo aragti khariban iyo fikir guracan oo wuxuu ku salaysan aysan jirinin waxay ahayd in ay gacanta qabsadaan dowlad goboleeda inay tabantaabiyaan inay taageeraan inay iyaga xoog ka dhigtaan oo isticmaalaan de maaragtay oo ay u noqdaan garab iyo gaashaan dowladda dhexe laakiin taa way gafeen marka taas weyshadada jirtaa
waa tahay marka laga hadlayo dowladda federaalka qaabka maamulada kale ay ula dhaqanto idinku ka puntland ahaan waad ka gadisan tihiin oo ciidamada nabad sugidda afrikaanku idinlama joogaan waad ka dheer tihiin dowladda federaalka soomaaliya welwelkiinu muxuu daaran yahay qaab nooceedaba idinla dagaalami kartaa baa isleediin idin wuxuu daaran yahay waxa weeye dabcan dad badan waxaa jira fikirkooda ama raacsan ama u dalacsan anigu madaxweyne ahaan waa garan kartaan xiriirka naga dhexeeyay nimanka madaxa meesha ka saaxiibada way ahaayeen aniga dan dad shaksiya leeyahay ama dadka qaarkood si u fakerayaan u fakerayo dee waxaa maanayaa anigu anigu si sahlan baan ula heshiin karay laakiin waxa weeye waxaan isku aad aan isku diidanahay waa principle waa fakar weeye waa aragti weeye wax danoo shaksi cabduuri ka leeyahana ma jirto haddii cid dani cid shaksiga ka fushanaysana ninka ugu horreeya ka fushan lahaa baana laakiin ma dhacayso sababta waxa weeye waxaan isku diidanahay waa fakarka weeye anigoo madaxweyne dal baanahay mas-uuliyad baa lay saaray mas-uuliyaddaasna si tahay inaan u guto weeye dan kastoo shaksina waxaa ka horreysa dunta caamka ah ee puntland aan u dhaaftay oo afartii milyan bilyan dariska ahi ay igu aamineen weye taa marka kasoo tago dabcan waxay isticmaalayaan musharixiin bay soo rakaabsanayaan oo soo fuulayaan waxay soo fuulayaan dad kasta nooc kasta ah oo aan dan ka lahayn puntland ama fikirkooda u dalacsan ama fikirkooda qaba ama fikir dad badan waxaa jira labada puntland inay joogaan oo musharixiin madaxna yihiin oo aan aminsaneyn federalismka laga yaaba inay inay jiraan dad badan waxa taqaanaa shalay fikirkii ay qabeen aada ogtihiin baa maanta madaxweyne u sharxan puntland marka waxaasu dhan waxay keeni kartaa marka in iyagu kolley iyadan ay keenayaan ma jirto mana jirto mataqaanaa si kale ay ku imaan kara waxa weeye inay dadka puntland soo rakaabsadaan loona isticmaalo dilinta iyo baabiinta federalismka iyo bidca labadaba
waa tahay maadaama aad arrintaa xustay ee soo rakaabsashada iyo musharaxnimada puntland dalda tanzaniana ay jiraan waxaa jiray maalin ka hor waxaa magaalada garowe ka soo degay cali ciise cabdi oo ka tirsanaa xubnihii ugu waaweynaa maamulkii khaatumo meel uu kaga tanaasulay afkaartii hore uu qabaynaya dadku inta badan ma arag su-aalo badan baa layska weydiinayaa imaatinka cali ciise cabdi waxaana laleeyahay walow uusan weli ku dhawaaqin madaxweyne puntland buu u socdaa bal arrintaas iyada ka warbixi ma meel puntland iyo maamulkii khaatumo ay dhinac isugu bayreen oo ay ku midoobeen oo dadku ay samageyn baa jira
oo ma jirto wax la yidhaahdo cali cali cali ciise cabdi shalayna ma aaminsanayn puntland maantana ma aaminsanayn umalayn mayo laakiin dee reebahan ka hadlayna weeye oo kullan dee nin dhalash ahaan puntland u dhashay weeye oo ree puntland ah waa garan kartaan dee bulshada waa la wadaagaa laakiin dad ay fikirka waa ugu kala duwan yahay marka annagi wax sudaan umaan argu yimaado ha yimaado hadduu ka fikirkiisu sharaf haddana oo oo ka tanaasulay oo puntland kala qaybinteeda iyo kala qoqobideeda iyo dhaleecaynteyda iyo cali ciise iyo iyo cali khalidaacigooda socda isku fikir bay ahaayeen halmar bay wateen marka kulli guddiga doorashada ayay u taallaa in qofkii dee inuu kualify u yahay inuu tartan inuusan tartanin anigu shaksin cabdulla ahaan waa qof shaksi baan ahay oo sharaxna waan ahay ma oran karo inuu tartamo ama inuusan tartanin dad kulli doorashaad jiri doona shiradaha kolley dee hadduu bixina waa la arkaya hadduu bixin waayana waan arkaynaa laakiin anigu kuma aqoonin cali ciise nin puntland advocate ahoo horumarkeeda iyo wanaageeda aad uga shaqeeya anigu kuma aqoon waa tahay aad iyo aad baa mudane madaxweyne u mahadsan tahay waxaynu guda gelaynaa qiimaha dambe ee waraysiga shan sano ka hor waxaad wakti badan u gelisay oo ku kambeyn garaysay sidaad u qaban lahayd kursiga hadda waktigiisu kaasi dhamaanayo ee puntland waad ku guulaysatay ballanqaadyo badan baad samaysay maxaa kuu qabsoomay maxaase kaa qadiya ada soo koobaya
ballanqaadyo waxa weeye qof ma ku tartamayo kolley aragti buu qabaa aragti buu aaminsan yahay fikir buu qabaa waxaan filayaa fikirka aad gelayso wax badanna waa hirgareen waxana we ay naga dhiman yihiin weli oo qabiga naga yihiin waxyaabaha daanoo hirgara waa la socota waxaa kamid a horumarinta waxaa kamid a kaabayaasha dhaqaalaha daada maanta ku awood ilaaq waxaasan qabanay intaas airbor baan dhisnay dekedaha socda jeedbaa socda laamiyaa socda ceelo baan qodnay iskuulaan samaynay heedo dawliya badan baanu dhisnay dhismeelo badan baan dalka sameynay wax badan oo hirgaya baa jira waxaas marka waxa weeye in badan oo kor celinay wax badan baana eli hadda wax badan ka oran mayo waan ku dadaalnay caafimaadkan wax badan ka qabanay waxbarashadaan ka qabanay biyaha baan ka qabanay kaabayaasha dhaqaalaha o dhan baanu dhisnay intii tabartaya ciidamadadan duhooyin ku sameynay shaqaalihii rayidka ahaanu sida service reform dhab ah aan ka sameynay wax badan baa adeer qabanay shantaas sano aad u tiro badan oo hadda marka anugu u baahan barnaamij gaara iyo iyo wakti dheer kaasu taa weeye wax badanna waa naga dhiman yihiin dib u xoreynkii dalka dalkeenii la qabsaday qaar hadda lagu soo duulayba waa waxyaabaha muhiimka ah kulley qof walba oo maanta musharaxa niyadiisa ka buuxaya weeye puntland xayndaabkeedii baa lasoo jebiyey marka sidii laysaga celin lahaa waa muhiim number one number two waxa weeye dimuqraasiyadda in la hirgeliyo oo dadku ay hal cod hal qof la gaaro oo dib dambe aan nidaamka qabilaha loogu laaban waxyaabaha anigu aanu aana ka hirgelin dekanata inkastoo laga bilaabo bilowgii bishii february laba kun lix iyo tobankii hawshaas aan aada isugu taxalujinay haddana nama aysan hirgelinin dhamaystirka kaabayaasha dhaqaalaha haddii aan kuwa dhamaystirayn in la dhamaystiro oo aerobortooyinka qaar baa ula dhiman dekedihii dhamaystirkooda waa noo bilowdeen insha allahu jidadkii dhulkii gaarayaaga la oran jiray in la gaaro maamulka la daadejiyo meelba la geeyo horumarku tula walba iyo degmo walba puntland uu taabto waxaasoo dhami waxay kamid tahay waxyaabaha noo dhiman oon rajeynayno inaan wax ka qaban insha allah
waa tahay dhinaca doorashada markaynu ka hadlayno waxyaalaha ku dhimana waad xustay waxaan rabay inaan kuweydiiyo waxaa jira su-aal dadku inta badan ay isweydiiyaan oo ah marar badan aad waraysiyo bixisay waxaa sheegtay inaadan mar dambe shantan sana haddaad dhamaysatid aadan dii dambe isku soo sharaxi doonin haddana waad sharaxan tahay oo adiga ordaya inaad mar labaad kursiga kusoo laabatid waxyaalaha ugu muhiimsan qodob iyo laba oo kuu kalifay inaad dib dambe aad isoo sharaxdid maxaa la oran karaa haddaad weli istaagtid
horta mar walba waan wax ku celin waxay ahayd su-aashaas wakteeda ayaan ka jawaabayaa waana run mas-uuliyadda qofna wuxuu u joogaa oo keliya dee kolley madax baan ahay sababo dhaqan buusa ay yeelata la yidhaahdo siyaasadu waa la galaa lagama buuxsano waa laga baxaya waa laga baxaa sababta waxa weeye always always lack of politics nolol ka dambeysaa jirta siyaasadda ani marka ma aaminsanin qofku inuu weligii siyaasi iska ahaado dadka dalka horta dalkana hortaagnaado taasu taa weeye tan ah maxaa kalifaya maxaa kalifaya waxa weeye inaan wixii dadkan ballanqaadka aan sameeyey inaan fuliyo wixii aan samayn karay shanta sano waa sameeyey waktigu ima saamixin in aan wax badan oo fikir ah oo iga buuxaya oo horumarka ah dalkan ah ee institution buildingka ah ee haykal haykalkii puntland ee dowladnimo oo dhabaho dhamaystiran la sameeyo in kaabayaasha dhaqaalaha la dhamaystiro in productive clusterskeedii horumar badan laga sameeyo oo beelihii ganacsigii kallumaysigii macdantii yani waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin in aad waddankan barwaaqada ah dalkee dadkeeda looga faa'iideeyo dalkan xoreyntiisii in yani hawl dhiman oo qabyo ah oo inuu dhamaystir u baahan weeye oo dee qofka loo baahan yahay dib dhulka ka tegayo ka degayo kursiga inuu legasi fiican oo wanaagsan runtii loo baahan yahay taasaana ugu muhiimsan oo hadda nooca naga dibrayality waxaasoo dhan marka waxay daaran yihiin in aan isku dayo inaan mar kale hawshaasi aan u qumo haddii dadka puntland ku qancaan ajandahayga siyaasadeed iyo waxqabadkayga horaan de alxamdulilah haddii aad kala doortaan waa soo dhaweynaya insha allahu sida aniga oo mas-uul aan uga shaqayn jiray aan hadhowto anigoo shacaba ugu shaqaynaya insha allah
waa tahay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su-aal ah oo aad xustay oo xoreynta gobolada maqan marka laga hadlayo doorashada iyo hogaanka puntland inta badan dadku waxay ka doodaan oo arrimaha siyaasadda lagu falanqeeyaa xoreynta gobolada maqan sida gobolka sool oo kale walow aad ciidamo badan keenteen oo aad ishor fadhidaan idinka iyo maamulka somaliland haddana weli ma dhicin in aad ku guulaysataan oo aad gobolkii intuu ama dagaal dhawa ama si kale u dhacaan aad qabataan magaalada sool caasimadda gobolka sool arrimahaas waxa ugu badan oo loo aaneeyo waa cabdiweli baa go-aan qaadan waaye ku dhiiran waaye ciidan iyo cudud way taallaa meesha dadka tuunka noocaasa qaba jawaab noocaya u haysaa
waa waa mahadsan tahay aniga hadda hawshaasi waa hawl qaryo ah waana hawl xasaasiya marka anigu hadde fagaarayaasha kaga hadlamaya insha allah laakin kulley ajendada ay kamid tahay insha allah hawshaas
waa tahay qodobka kale oo muhiimka ah oo dadka puntland inta badan ay isweydiiyaan qofkii loogu hanweynaana adiga ahaa waxay ahayd in dadku ay helaan codkooda u madax banaanaadaan oo one man wafood uu ka dhaco puntland intaan soomaaliyada kale la gaarin hadda w wa aragtaayo waxaad dib ugu soo laabateen lixdan iyo lixdii xubnood inay codeeyaan rajada laga qabo puntland iyo haddiiba aad soo noqotid in cod dadku ay codeeyaan si madax banaan wa waa mid intee la-eg
adar horta hawshaas inagu markii ajendihii loogu waraayo bay kamid ahayd bishii february laba kun lix iyo tobankii waxaa magacaaba guddigii doorashada tibank waad garan kartaan oo lix iyo toban toddoba iyo toban sideed toban saddex sano weeye intaasna waxaan aada u mashquulay in barnaamijkaas xirgalo waxaan horta waxaan waxaa layihahdaa you can bring waxaan oran jiray you can bring horse for water but you can make it drink it maaragtay faraskood u keeni kartaa biyaa laakiin kuma khasbtiin u cadbo annagu waa guddiga waa sameynay wixii dadaalahoo waa sameynay in xisbiga la furto in ma garatay waxyaaba badan oo aan isku daynay baa jira la socotaan ururada siyaasadaan ogolaanay xisbiyadii baan mid dhinac la furto guddigi waa shaqaynayeen haddana mihi gelinin oo ma dhicin ma suurta gelin in xisbiyo badan ay aburmaan dimuqrasiyadiisa markiiba la qaato oo lala ordo oo dadku ay marka runtii aan xasleen dadaal muhiim baan yaraysan laakiin ilaa hadda ma aysan higelinin dabcan ka-adihii dhaqaalaha ku bixin jiray arrimaha doorashooyinka iyo dimuqraasiyadda waagaran aan ka jiifi weynay waan isku dadaalnay ama dowlada ha noqoto ama ururada sida euba ha noqoto ama wax badan oo sida mathalan meelaha qaarkood ay ugu dadaalaan oo qarashka ugu bixiya sida somaliland oo kale waa isku dayaan taagdareyno oo la hadalo oo demonstrationka ay ay nagala qayb qaataan gaaraan wadamada dimuqraatiga ah oo nidaamka aaminsan iyo hadda ma helinin runtii ma dhicin dhaqaalii looga baahnaa iyo taageeradii looga baahnaa kama hadan helinin laakiin biko waxu baahantay ajenda waxa weeye hadda haddii qofkiisu ku gulaystahay in aan dib loo dhigina january two thousand nineteenka isla markiiba hore loo galo oo lagu dadaalo laakiin wax badan waxay ku xiran yihiin dadkeena iyo sida ay fikirka u qaataan ama kula qaataan marka waxa loo baahan doonaa civic education tiro badan oo dadka in la wacyigeliyo gobollada la aado tulooyinka la tago juhdi badan iyo dhaqaalo badan la geliyo way u baahan doontaa laakiin waan rajeynayaa doorashada soo socota oo ta ka dambeysa ilanka ilaahay in aysan tano kale aysan dhicin insha allah
waa tahay doorashada puntland maalmaha soo socda waxaa jira barnaamij ay saxaafaddu ay baahiyeen oo ay dhaheen musharaxiinta puntland waxaan u qabanaynaa dood ay isaga hor imaanayaan oo nin walba qorshayaashiisa iyo sida puntland wax uga qaban doono kusoo bandhigi doono adigu maadaama aad tahay musharax ma laga yaabaa inaad doodahaasi ka qayb geshid
ma fikirkaasi wa weli ma hubanin ma sida uu yahayna ma ma markaan arko waxa uu yahay ujeedadiisa iyo markii aan aada ugama waqabo marka markaan arko lagu keeno oon ka doodnaa baankaan gaari karaa waa tahay dhinaca ammaanka puntland waxaa jira gobolka bari ururada argagixisada al-shabaab iyo daacish in mar iyaga ruuxooda dagaal uu ku dhex maray halkaasi dagaal baad kula jirtaan dadaallo badan baad samaysaan laakiin haddana weli way joogaan bal arrintaasi dul istaag waxyaalaha idinka qorshaysan haddiiba aad soo laabatid iyo haddii kaleba sidaa wax uga qabanaysaan
maasanta saadeer waktiga waa ugu gaaban yahay marka waxaan marinaa su-aasha u dambeysa weeye waa ku dadaalnabeen annagu daacish iyo iyo shabaab labadaba waa inala joogaan laba kun iyo afar iyo tobanka bisha octoober koodeedii dagaalkii aanu ku qaadnay galgalaan kaga xoreynay shabaab ayaa weli socda dabcan dee buurahaasi hadda meel ku dhuumaalaysanayaan idan hadda inta xoog lahoo meel yimaada ama duntland soo qaada wax badan geysan kara runtii ma aha daashna sidoo kale daan dadka shibirka ah oo masaakiinta birmageelada ayay beegsanaan oo ay ama dilaan ama ay marka qaarkood ku laayaan meelaha qaarkood ciidankuna waa dawaaraya oo dee dhulku waa dhul weyn weeye calbalna waa joognaa calmiskaanna waa joognaa calmidayna ciidamadana waa ay joogaan meel aysan joogin ma jirto aysan ciidamada joogin aysan ka dagaalamin marka idanka ilahi waxaan rajeynayaa dabeed dhibaatooyin badan oo nolosha darsinaya waa jiraan oo oo carrada nagu noqday ama ha noqoto dagaaladii loo galay midib iyo difaacadeedii ama ha noqoto midda hadda sool oo nagu maaragtay ciidamada badan oo ciidankeena halkaa ay jiraan marka waad garan kartaan dhulka intu tiro leegyahay iyo inta mushooda naga furan ama daacish ha noqoto ama shabaab ha noqoto ama somaliland ha noqoto ama koonfurta ee puntland in la difaaca ha noqoto waxaasoo dhani waxay keenayaan in aadan mar walbaaba aadan sida asagtay aysan xoog kugu hirgelinin laakiin dagaalka iyaga nimanka ku wajaha jirkaani waa joogto waa mid joogtaa magaalada boosaaso ciidamaha ka howlgala bisabta ka howlgasha bnfa ka howlgala hiliis baa ka howlgala aad baa maaragtay loo ilaaliya laisugu daya amniga in la sugo waana sugayna insha allah hadii ilaha yidhaahdo wixii tabartigaana waa dagaalaynaa waana guulaysanayna idanka ilahay waqti yar unbaynoqon doona waa maasan tahay mudane madaxweyne maadaama aada mashquulshay su-aasha ugu dambeysay baan kuweydiinayaa walow aan rabay inaan su-aalo kale kuweydiiyo dowladda federaalka soomaaliya waxay bixisay shatiyo ama license ay siisay shirkado laga leeyahay dalka china maamulka somaliland uun baa ka hadlay idinkana inay saameyn weyn idingu yeelanayso baa la filaya maadaama badda ugu dheer soomaaliya marka laga hadlayo puntland ay ku taalo maxaa kala socota arrimahaas
waxaan kala soconaa ma jirto waxaan kala ognahayna ma jirto wadayadan anaga ilaasana ee dowlad federaal nooga ilaaliso marka haddii laysama la bixinayo oo resource sharinka in lagu heshiiyo marka hore qaabka loo qaybsanayo daraadka dalka haddaan waxba lagu heshiin dee maxaa la wadaagaya maxaase kule bishaki laga soo gooyey xamar kaga soconayo puntland haddii aan puntland laysan la ogolaanin waxa loo goynay sababta loo goynay qaabka loo goynayo cidda loo goynayo to
waata aad iyo aad ba umahadsan tahay mudane madaxweyne aad baan ku salaaminaa dhammaantayo